أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo axada taariikhduna waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena saakay kuwooda ugu waaweyn howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya dowladda etoobiya ayaa dhagaha ka furaysatay hadalkii dhowaan ka soo yeeray kooxda riddada iyadoona dhinaca kale sheegtay in ay weli ku taagan tahay mowqifkeedii hore kataaib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta toddobaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka ka hijiri kulan ballaaran oo looga arrinsanayay horumarinta dacwada ee u dhexeeya mas-uuliyiinta maktabka dhexe ee dacwada iyo culimmada wilaayaadka dalka ayaa ku soo gabagaboobay degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe kooxda riddada ayaa ku eedaysay xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeda murtad garguurte in ay lacago ka soo qaateen dowladaha shisheeye
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن
intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkii dunida oo dhammaystiran howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya sida faahfaahinta warkaas uu inoogu hayo walaalkeen yaasir maxamed haye yaasir howlgalladani oo isugu jira dagaalo toos ah iyo qaraxyo waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose oo ah laba wilaayo oo wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay qarax la beegsaday guri ay ku shirayeen xubno ka tirsan maamulka riddada ee shabeellada hoose kaasoo ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho xubnaha halkaasi ku sugnaa waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha maamulka riddada ee shabeellada hoose waxaana burburay gurigii ay murtadiintu ku shirayeen sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley isla shabeellada hoose waxay mujaahidiintu xalay dagaallo culus ku qaadeen xeryaha kufaarta afrikaanta ee laboorka degmada baraawe iyo deegaanka buulocolow ee hoostaga degmada baraawe dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaallo culus oo saf ah ku qaadeen xeryaha murtadiinta ee xaafadaha towfiiq iyo makuudo ee magaalada baydhabo waxay sidoo kale mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee ceelhindi ee degmada qansaxdheere muddooyinkii u dambeeyey waxaa sii kordhiyey weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta isu soo bixistay duulaanka shareeca la dariirka ah shukran akhwana yaasir dowladda silibeedda ee etoobiya ayaa dhagaha ka furaysatay dhawaqa kooxda riddada soomaaliya iyadoona dhanka kale sheegtay inay weli ku taagan tahay mowqifkeedii hore faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkan ilaas cabdulaahi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ayaa shaaca ka qaaday in qorshayaashii ay ka lahaayeen soomaaliya ay sidoodii u sii socon doonaan isagoo aanan marnaba soo hadal qaadin diidmadii ka timid xagga kooxda riddada soomaaliya ninkan oo warbixin toddobaadla ah bixinaya ayaa sheegay in etoobiya aysan ka marnayn soomaaliya ayna sii wadi doonto aragtideeda istaraatiijiyadeed dhanka kale afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda adis ababa oo hadalkiisa sii wato waxa uu yidhi al-shabaab waxay weli walaac ku yihiin amniga qarankeenna dadaalada looga hortegayana way sii socon doonaan xaalad walba hadalka afhayeenkan uu ka dhawaajiyey waxa uu sii xoojinayaa damacoodii joogitaan ee ay ku rabeen inay ku qaataan badda iyo beriga soomaaliya weliba iyagoo kusoo hoosgambanaya la dagaalanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhagahana ka furaysatay dhawaaqyadii diidmada ahaa ee uga imanaya dhanka xukuumadda riddada ah ee villa soomaaliya maalmo ka hor ayay ahayd markii wasiirka gaashaandhigga kooxda gurgurta cabdiqaadir maxamed nuur uu shaaca ka qaaday in etoobiya aanay marnaba ka qayb qaadan doonin howlgalka cusub ee shahaadala dirirnimo ee uu midowda afrika doonayay inuu kaga dhawaaqo soomaaliya kaasoo la qorsheynaya inuu bilowdo bisha janaayo ee sannadka soo aadan shukran aqoona ilyas kataib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta toddobaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka ka hijiri walaalkeen marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya
waa qaybta toddobaad aflaamta lagu soo bandhigo mashruuca qiiminta sakada xoolaha ee kun afar boqol afartan iyo lix hijiri uu baahiyo kanaalka kataaib al akhbaariya waxaa qaybtan lagu soo bandhigayaa sika qaybin maktabka sakawaadka uu ka sameeyey tuulada hiijo maxamed ee hoos tagta degmada baraawe ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaa halkaasi lagu qaybiyo xoolaha noocyadooda kala duwan kuwaasoo ay ka faa'iidaysteen dadyow fara badan oo fuqaro iyo masaakiin ah qof walba waxaan leenahay magacaaga dhegayso xuseen faarax cabdalle xuseen faarax cabdulle
waxaa filimkan ka soo muuqanaya qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay mashruucan kuwaasoo ka warbixiyey dareenkooda aniga waxaa la yidhaahdaa alxamdulilahi rab alcaalamiin xasan kaahin muuse alxamdulilahi rab alcaalamiin meeshaan jooga maanta waxaa waaye ijo maxaad walaayada islaamka ayaa noogu isugu yeedhay xoolana noo qaybin haysa waxayna i siisay geel alxamdulilah ilaahay baa mahadda iskale kii soo dhiibay ee dhaqay ee intaa ku rafaaday allah u barakeeye walaayada islaamka ee ka soo uruurisay iyadana kor allah ka yeelo annagana allah noo barakeeye wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi toban neef oo ariyaa loo siiyey islaamka ilaahay kor ha ka dhigo waana arwaax sharaf ilaahay idinkiis gaaladana allah jebiyo gaaladana allah jebiyo cusmaan aadan umurow wilaayadu waxaana siiday shan neef oo eri eh gaaladan allah ha dulleeyey ras dembese allah ha ku rido gacanta wilaayadu kor allah ka dhig anigoo ah magacayga maclin isaaq cabdullaahi cabdinuur meelaha darooga maylo raawi xeeji maxaad insha allahu tacaala xoolaha gacanteey ka jiraan waa xoolihii sakada walaayada aan siitay maasha allah eedaanka faraxsan mujaahidiinta guulii barwaaqaan ku ducaya alxamdulilah gaalada ilaahi jebiye
filimkan ayaa qayb ka ah aflaamta uu kanaalka kataa'ib al akhbaariya ku soo bandhigo mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee kun afar boqol afartan iyo lix hijri ee wilaayaadka islaamiga
shukran akhwana marwan kulan ballaaran oo looga arrinsanayay horumarinta dacwada oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta maktabka dhexe dacwada iyo culimmada wilaayaadka dalka ayaa ku soo gabagaboobay degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe walaalkan cusmaan dhuubow ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya wuxuu ahaa kulan heerkiisu sarreeyey kaasoo ujeeddadiisu ahayd ka hadalka horumarinta dacwada iyo sidii ummadda muslimiinta loo bari lahaa diintooda islaamka qabanqaabada kulanka waxaa lahaa maktabka guud ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana kasoo qayb galay ku dhowaad labaatan ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga kuwaasoo allaha ku sharfay inay ummadda xaqa u caddeeyaan halka kuwa badan oo culimo ku-sheeg ah ay ummadda u horseedeen baadi iyo ka leexashada manhajka toosan ee diinta islaamka ujeeddada shirka oo ahayd isxog wareysi dhex maray mas-uuliyiinta loo igmaday maktabka dacwada iyo culimada ayaa looga niqaashay qodobo ay ka mid ahaayeen sideenu horumarinaa dacwada sidee ayay lagama maarmaan u tahay in loo adeegsado marka la doonayo in ummadda la bara diintooda sidee ayaan dhammaanteen ku noqon karnaa ducaad alleh intaas iyo wax ka badan ayaa looga hadlay kulanka socday saacadaha badan warbaahinta islaamiga ah ee alandalus oo ku sugneyd halkii uu shirka ka socday ayaa fursad u heshay inay qaar ka mid a culimmada weydiiso kulanka ku saabsanaa horumarinta dacwada kayfa nudawir ow tadwiir adacwa waxa loo yaqaano waxaan isleeyahay horta dacwada adacwa alislaamiya markii la yidhaahdo waxyaabaha ay ku taagan tahay ee asalka ah waa wixii lagu bilaabay dacwada waxaa asala alkitaab wasunna dacwada islaamiga ah ee haddii la rabo marka in dacwa alislaamiya wax laga qabto ama la hormariyo ama la ballaariyo wax kastoo si kastoo loo dhigaba waa in halkii ay ka soo indilaaqday laga indilaaqo in qof kastoo muslim ah uu qaato shicaarka ah kullunaa ducaatun ila allahi saxaabadu saasay ahaayeen dhammaantayadu ducaad baan nahay diinta ilaahay faafinaysa sidaasay ahaayeen waman axsanu qawlan miman dacaa ila allahi wacamila saalixa sida xalaqaadka iyo masaajidda iyo madaarista iyo dhammaan macnaa loo loo horumarin lahaa oo kor loogu qaadi lahaa maadaama ay arrintu ay sidaa tahay in juhdi badan lagu bixiyo fadhi badan lagu bixiyo waxa weeye magarasa tale oo is- weydaarsi badan lagu bixiyo cilmi asala qofkii rabo oo kitaab min bidaaya ilaa nihaaya fanni saas oo kale masaajidada unbaa laga helayaa marka insha allahu dadka waxaan kula talin lahaa daalucilmiga iyo dadka dulaabta ah masaajidada wayna barakaysan yihiin oo dee barako kaloo macnawi waa ku jirtee cilmigiina masaajidada ha loo soo raro oo xalaqaadka waxa weye maarata masaajidada hala keena ha lagu barto aslanba culimmadu waa derbiga ugu weyn oo ummadda fitanta ka hortaagan shubuhaadka ka hortaagan dalaalka ka hortaagan cadowga ka hortaagan hadya jeerba horkacaysaay ummaddu door weyn bay ummadda horteeda ku leedahay weligeedna way ku lahan jirtay haddana way leedahay mustaqbalkan insha allahu tacaala allah dadka ummadda hormoodka u ah salaadiinta iyo cuqaladooda ee mafaatix lilkhayri maqaaliiq lishari ah dadkaas inay fahmaan waajibka ka saaran ummadooda oo iyagu dacwada ay horkacaan oo culummada marka ay yidhahdaan kaale reerkeyga wax u sheega kaale meeshan wax ka sheega halkaan ma- mahad baan ka furnaa halkaan magaciisaan ka furnaa ummadihii futuuxaadka horumarka islaamka gaadhay bariga iyo galbeedkaba waxay ku horumariyeen inay dadkii risaalada u gudbiyeen ummaddii caajimta carabiga bareen oo kitaabkii qur-aanka iyo sunnadii rasuulka loo bayinay ummaddii risaaladii halkii ay taagnayd bay ka qaadeen kuwii la gaadhsiiyey ayaa sii gaadhsiiyey kulankan oo ahaa mid ay ka soo baxeen talooyin muhiim ah ayaa la filayaa in laga dareemo wilaayaadka islaamiga ah kaas oo maktabka dacwada iyo culimmadu ay isku raaceen in kor loo qaado heerka aqooneed ee bulshada ku hoos nool wilaayaadka islaamiga shukran akhoona cusmaan ugu dambayntiina kooxda riddada ayaa ku eedeysay xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeda murtad garguurta in ay lacago ka soo qaateen dowladaha shisheeye walaalkeen nuur cali warsame abuushayba ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya kooxda riddada soomaaliya ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ku ah xasan gurgurta ku eedeysay in lacago ka soo qaateen dowlado shisheeye islamarkaana lagu soo amray inay wax ka sheegaan gurgurte wasiirka arrimaha dibadda kooxda riddada murtadka lagu magacaabo axmed macalin fiqi ayaa sheegay in xildhibaanada mucaaradsan kooxda riddada ay u shaqeeyaan dowlado shisheeye ayna ka soo qaateen lacago aada u fara badan murtad fiqi ayaa hadalkiisii intaasi ku daray in mucaaradku hadal walbo ay sheegaan lacago gaara lagu siiyo taasoo marka ugu dambaysa ay doonayaan inay fashiliyaan waxaa ayaan daraa in nin xildhibaana uu la soo istaago maalin dhoweyto wasiiro iyo madaxdii dalka inuu ceebeeyo oo yidhaahdo dhulkaa waxaa lagu kala gadanaya gorgortan baa ka socda madaxtooyadii wasiiradii waxay rabaan bay gadanayaan een, madaxdii dalku saasay samaynayaan in nin xildhibaanihi arrintaas la soo istaago oo magac xumayn dalka uu sidaas ula soo istaago dalkaanna waxaan ognahay rag mas-uuliyiina oo lacag lagu soo siiyey oo dowlado kale lacag ay soo siiyeen oon haynaa faktiskooda iyo xaqiiqdooda oo maaragtay magacdil sameeya biil ku qaata magacdilkana qaad sameeya biilna ku qaata waan ognahay taas waana la ogyahay wayna is yaqaanaan dadkaas dadkaas inay dadka soo hor istaagaan ma ahayn oo weliba soomaali inay waxu sheegaan ayagoo la ogyahay dowlad kale lacag inta soo siisay markaas saas leenahay in aniga dadka ku leebalgareeya dadka maihi laakiin xaqiiqo lahayo weeye in inta wax la soo siiyo biil bil kasta u soo dhaco ah meeqaad sheegtay meeqaad dowladda iyo dadka ceebaysa meeqaad dad wada socday kala firdhis meeqaad doorashada hor istaag hadalka ka soo yaray kooxda riddada waxa uu imaanayaa xilli shalay xubno mucaaradka ka tirsan islamarkaana ay ku jiraan shariif murtad iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ay shirjir aad ku qabteen muqdisho iyagoo eedeymo xoogan u jeediyey xasan gurgurte murtad cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa waxa uu ku celceliyey in murtad gurgurte uu si baan u iibsanayo dhulkii danta guud asagoo ashkhaas gaara ka iibinaya islamarkaana dadkii laga birkiciyey dhulkaasi aan waxba loogu qaban hantida qaranka ee la gadaayo ha la joojiyo in wasaarado iyo wakaalado aysan lahayn meelay degan yihiin ay xarumo lahayn hantidii dhulkoo dhan qarankaoo dhan leeyahay waa laga maarmay sax maaha dowladdii way macno beeshay way qiimo beeshay dalkii xukuumad tayale kama jirto Een, amni waa aragteenoo meesha hadda uu maraya inkaga sheekaynayno dagaalkii al-shabaab meeshuu maraya la iskaga sheekaynaayo kelimatu xaqin uriidu biha extension waay waa kelimad xaqi qof iyo cod laakiin extension uu madaxulxashiga ku doonayo warbixintaas walaalkeen abuushayba ayaa warkeen isaaka u dambeysay tan iyo kulantideena dambe warka lamid intaanu ku kulmi doono dhegaystayaal sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasirunaa nicma almowlaa wa nicma